bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaal meelkasti siiruugdanyo sikastoniindhegaaytan waliba hawada siikulana hamiin fayla jimaafayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada isinka dheega doontaan waliba ku mid aha shirka golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka ka qabsoomay madaxtooyada cusub ee ka taalla magaalada baydhabo yo walilun ku hadlay arrimoh amniga fatahaada webaga shabeelle iyo caafimaada qabowka hoolo ku nool deegaanada koonfur galbeed kureed markii dhowaan la sheegay anti hoolo ku kooyayan degmada diisoor iyo tuulooyin kale caafimaad iyo nadiifan hayna waana landhoofii korna shirka golo wasiirada geedkana waliba laka sheegay intii caafimaad iyo qabaan idi sheegdayna iyo fiiro dheeran weelada doona hataba maysheeni intii golo wasiirada kulanyo iyo arrintaasi ku ka hadalan oo ka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta saas oo kale weliba isin dheega doontana madaxweynaha maamulka jubbalandna oo isku shaandhaynka suubi qaar ku mida goloodii wasiirada maysheeni in hati isku shaandhayn isu suubi madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta saas oo kale weliba isin ka dheega doontana shir laka taag yeeray isku shaandhaynta isusuubi madaxweynaha maamulka jubbaland iyo weliba ka dhiyay magaalada baydhabo hataba maylunku hadalay shirkaas sidee lanka taag yeerise jubbaland barnaamijka kulanka warsan iyo qaybkuwa waan isinka dheega doonta taliska booliska soomaaliyana weliba suubiyahayana ciidamo ku horseedow laaluushka iyo qaadadahayn ciidamada booliiska hataba maadaama markii ku horreytiyaata sida saameynanka weelada doonta saraakiisha ciidanka booliska iyo askarta jididka tateegino mararka qaar qaadadaayan laaluushka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta saas oo kale weliba isin dheega doontana maamulka degmada matabaan oo shalqaaday maleeshiyaad beeleed oo ka dagaalamayeen degmada matabaan hataba maamulka may sheegin barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta gudoomiyaha gobolka banaadir iyo safiirka turkiga anfidhi soomaaliyana weliba kulanka weeladana magaalada muqdisho iyo uga qodobo fara badannoon ku hadalan hataba may ku mid a qodobadiiyo ka hadalan barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan hoo ilaahay abuudila raallakanaga qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doontan barnaamijka kulanka warsan waliha siin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan guinyiisii doone saaxiibkayga bilaale hilaal sheekh shueb ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan amiinimo khamiis baahay tuujimaaniya hagalayto taarikhdan iyo ka eednanta shanta bilo toddobaad sanadka labada kun tomuniyo siyeedka saaxiib yaal wali dhugaysatana qodobadiinka weynay barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalow idaacadda warsan u farsamada bilaal hilaalu seetuu see dhibe lama aalada satelliteiyo life streamkantaba si toos ninku dhugaysadaytan walisan laha jimaafayla ku bilaabay shirka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka laka goboday madaxtooyada cusub ee maamulka koonfur galbeed waliba lanku hadalay arrimo amniga fatahaado webaga shabeelle iyo caafimaad qabowka hoolo ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay degmada diinsoor hoolo ku kooyaan oo la sheegay intii landhoofii kornay oo caafimaadan qabna shirka golo wasiirada waliba shir guddoomiyahay kusimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waana eh wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi iyo waliba laka gorfayey arrimoyo ku mid ayiin afar iyo labaatankii saac ee lahadhaafisadaha ay tii xaaladda ammaanka deegaanada koonfur galbeed yeedo wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay laku waraysaday islamarahantaasna uusu ku werbi anti waldhibeen ka teeginayn deegaanada koonfur galbeed sidaas oo kale wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba isu ku warbiyey fatahaado webaga shabeelle use ka suubi deegaano ku mid ee koonfur galbeed gaar ahaan degmada wallaweyn oo hata la sheegay intii fatahaad ususuubi webaga saameynka weelati islamar ahaantaasna laku yaaba inti cuduro ka dilaacan dhibaato kalena dadkaha ku deerta aan ka dambayntina wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha nool maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba uuse ku warbiyey baaritaan iyo kasuubiyen hoolo laku sheeno degmada diinsoor iyo deegaanada koonfur galbeed intii caafimaad iyo qaban xilla dhowaan magaalada nairobi shir laka gobodi laka sheegay intii degmada diinsoor iyo aqaqaargii hoolo ku kooyeen cudur halis iyo qaban islamar ahaantaasna landhoofii kor shir arrintaasi lanku hadalaya waliba geeka markii shirkaha gebageba waliba warfideenka aan akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana ee xildhibaanka tirsana maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed walina sharaxay qodobadii shirkaasi lanka hadalay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah maanta waa khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha julaay labada kun iyo sideed iyo tobanka sidii caadadaba inoo ahayd waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khamiislaha ahaa waxaana shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi waxyaabaha maanta shirkan toddobaadlaha ah ee khamiislaha ah golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ay iskula soo qaadeen waxaa ka mid ahaa guud ahaanba arrimaha amniga iyadoo dee laga dhegaystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed guud ahaanba afar iyo labaatankii saaco lasoo dhaafay xaaladaha guud ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale sida ay howlgallada u wadaan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa warbixin guud laga dhegaystay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isna halkaa ka jeediyey sidoo kale waxaa warbixin laga dhegaystay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaan ku hormarro wasiirka amniga wuxuu sheegay in afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya aysan ka dhicin wax dhibaato ah oo laga soo sheegaya dhinaca amniga walow ay jiraan dhibaatooyin sida la ogyahayba guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana gobolada koonfureed haysto oo ah in lala dagaalamo nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed hase yeeshee wasiirku wuxuu xaqiijiyey in amnigu uu wanaagsanaa afariyo labaatankii saacoo lasoo dhaafay ciidamaduna ay dadaal ugu jiraan sidii malaha ay ku dhiman yihiin nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed ay kula dagaalamaan sidii horeba ay ugula dagaalami jireen sidoo kale wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isna warbixin dheer laga dhageystay isagoo warbixin guud ka siiyey guud ahaanba fatahaadii webiga shabeelle ee uu u geystay degmada wallaweyn kadib markii wuu ka soo fatahay meel lagu magacaabo keliga shiinaha iyadoo dhowr iyo boqol kilomitr u jirta magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose sababna ay u noqotay fasahaadii fatahaadii webiga in uu soo gaaro magaalada dhulbeereedkii dul fadhiya degmadaas oo dhanba intooda badan uu baabi'iyo dhibaatooyin badanna uu u geysto iyadoo laga cabsi qabo in cudurro kala duwan ay ka dilaacaan fatahaadaas webiga shabeelle uu u geystay degmada wallaweyn iyo degmooyinka kale ku yaalla hirshabeelle intaba in cudurro kala duwanoo hadday tahay dhinaca xoolaha iyo hadday tahay dhinaca dadkaba in cudurro badan laga baqaayo inay halkaas ka dilaacaan iyadoo horena dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay uga codsatay dowladda federaalka soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha intaba inay gacan weyn ka geystaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa in caafimaadkooda lala tacaalo gurma deg degana la gaarsiiyo hay-adaha kala duwan ee dee soomaaliya caawiyana iyana ay gacan ballaran ooga geysan lahaayeen sidoo kale waxaa warbixin laga dhegaystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo guud ahaanba dhinaca fayodhowrka caafimaadka xoolaha koonfur galbeed soomaaliya daraasaad badan oy sameeyeen ay ogaadeen in xaaladda guud ahaan xoolaha ku nool geega koonfur galbeed rift valley meel ka baxsan geega soomaaliya kenya northistan laga soo sheegay xoolaridu xoogaa dareen badan ay qabeen ha yeeshee baaritaan ay samaysay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo tan federaalkuba inay soo sheegin ilaa hadda wax dareen gelinayo guud ahaanba dadka reer koonfur galbeed soomaaliya xagga fayada fayadhowrka iyo caafimaadka xooluhu xooluhuna ay wanaagsan yihiin sida ay sida wasiirka tilmaamana barwaaqadii sanadkan ay suurtagelisay in xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ku nool ay muhiim u tahay in laga ganacsado lana gaarsiiyo meesha xoolaha loo dhoofiyo waddamada aan saaxiibada nahay oo xoolaha aan gaarsiino xooluhuna caafimaadkooda uu boqolkiiba boqol yahay iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay loo diray guddi khubra ah oo soo ogaanayo bal guud ahaanba caafimaadka xoolaha gobolada koonfur galbeed gaar ahaana degmada diinsoor iyo nawaaxigeeda oo aan ognahay xilligan xilli roobaadka ah inay daas siduu ku wanaagsan yahay deegaankaas xoolaa badanna ay isugu tegayaan dhakhaatiir badanna meesha loo diray ilaa hadda riboodadii ay soo gudbiyeenna ay tahay ribood aada u wanaagsan sidoo kale wasaaradda beeraha waxay ammaan iyo bogaadin u jeedisay guud ahaanba beeraleyda reer koonfur galbeed soomaaliya oo sanadka si wanaagsan looga faa'iidaystay roobabkii ka da-ay gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo aan ognahay gobolladanu inay yihiin gobollada aadka ugu wanaagsan tacbashada beeraha iyo xoolahaba beeraleyduna ay ka faa'iidaysteen intooda badan dalkaas iyo qoditaanka beeraha walow meelaha qaar laga soo sheegayo in cudurro kala duwan ay haleeleen beerihii iyo badarkii kasoo go-ayay laakiin boqolkiiba sagaashan ay tahay lagana filaayo sanadkan in dalag wanaagsan uu kasoo go-o haddii ilaahay qadaro qodobadaas iyo kuwo kaleoo muhiima oo laysla soo qaadaa jiray wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda koonfur galbeed soomaaliya isna wuxuu sheegay warbixin aada u dheer oo muhiim u ahayd guud ahaanba khayraadka badda sidii looga faa'iidaysan lahaa isagoo wasiirku safaro kala duwan uu ku tegay waddamada adriska aan nahay ee daneeya arrimaha soomaaliya gaar ahaanna inay arrimaha badda ay kala shaqeeyaan ama ay malgelin ku sameeyaan soomaaliya gaar ahaanna gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka safar dheer uu ku tegay dalka china oo isna aada daneeyay sidii ay dekadaha soomaaliya iyagoo dowladda soomaaliyeed xiriir wanaagsan laleh ay maalgelin badan ku samaystaan reer koonfur galbeed soomaaliyana maadaama aan ognahay inay dekad dekado aada u waaweyn leeyihiin sida dekada baraawe iyo marka iyo kuwo kaloo macmal ah oo jaziiraba ay ku jirto la rajaynayo biidni illahi tacaala dowladdu inay maalgelin badan ku samayso wasiirkuna doorkiisa kaga aadan wasiir ahaan iyo koonfur galbeed ahaanba uu wax badan kala soo hadlay dowladaha iyo hay-adaha ugu tegay isagoo tilmaameynaya in wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka soomaaliyeedna xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo waxyaabaha yaryarku isku qabqabsanayaan ay rajeynayaan in si silmi ah soomaalnima ku jirto ay u dhammaysan doonaan qodobadaas iyo kuwo kaloo aan isleeyahay muhiim ah ayaa la iskula soo qaaday shirka golaha wasiirada dowladda
زمزم University of Science and Technology safarnan anjeeda sahay mahurow safka hore cilmiga maadiga sayniska iyo teknolojiyada barashadiiyo lanfadowna zamzam university mahurow sahelma ee Zamzam University sidii ku faday jaamacad isiku si asriyaysan tanlanka seedow Zamzam University sanadooga sanuudan dhiiboy si sahlan shahaado jaamacadeed ka qaaday Zamzam University hooliyama barashada cilmiga sayniska iyo teknolojiyada yala keensuga sidii la faday maalin aad oo ka shaqaysanta zamzam university shahaadada doorka cilmiga lakii barow zamzam university of science and technology mayba ku mid ahaa kuliyadda beero kuliyadda caafimaadka kuliyadda injineeringa kuliyadda injineeringa mayba anshaab qiibsamaase lama qiibood oshale civil engineering iyo it kuliyadda culumta caafimaadka mayba anshaab qiibsamaase lab oo ee shaybaarka public health management science kuliyadda maamulkana mayba anshal qiibsamaase public administration banking and finance taasoo egto hadalaysheentay jaamacadda zamzam university zamzam university ma jaamacado kale kuku gadiisantaa jaamacadda zamzam university jaamacado kale may kuku gadiisantaa jaamacaddu mayba xiriir caalami ee laletaa jaamacado ka yaalaan banaanka sida turkiga jaamacado wadanka turkiga ka yaalaan oo jaamacadda zamzam university xiriir laleta maybaa ku mid ah tomi iyo sagaalka may oo longorodow
kaas waliba hay xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadlayay shirar geega golo wasiirada koonfur galbeed kawaaladan magaalada baydhabo saaxiibayaal weli dhugaysadaaytana barnaamijka kulanka warsan qaybojay hore barnaamijkan walibaha siin saaray waanan tan siinkula dareeriya anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala walina san laha hamiin fayla walina mahadnaqaana dhugaysadayaalka ka tahan idaacadda warsan siitu isii dhibic lama aalada satellite iyo live streamku waliba sanlaaji maafayla hamiin fayla meel ka siisin adduunyada ku rogdan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waliba iska shaandheen uu ku suubiyay qaar kumida golooji wasiirada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland yaa isku shaandheen ku suubi golooji wasiirada walina wareegtada hakubati madaxweynaha warfideenkan akhriye madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Maxmuud Sayid Aadan walina uusa meelo ka faahfaahiyey isku shaandheenta iyo qaabka lansuubi xafiiska madaxweynaha taariikh afartii luulyo laba kun sideed iyo toban ujeedda isku shaandayn iyo magacaabis xubno golaha wasiirada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afaraad qodobka toddobaatan iyo labaad farqadda saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dowlad goboleedka jubbaland markuu arkay baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka jubbaland markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wuxuu isku bedel wuxuu isku beddelayaa kuna magacaabayaa xubno ka mid ah golaha wasiirada jubbaland kow mudane maxamed yuusuf cumar wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta mudane aadan ibraahim ow xirsi wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga injineer ismaaciil axmed garas wasiirka howlaha guud iyo guryeynta mudane cismaan xuseen fayruus wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane cabdinuur cali aadan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha doctor mursal maxamed khaliif wasiirka caafimaadka injineer cabdi xuseen maxamed wasiirka warfaafinta tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta mudane caydiid suleymaan xaashi wasiirka deegaanka iyo dalxiiska mudane cumar maxamed cabdi wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka mudane maxamed xasan maxamed wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha waxaa jiri doona qayb kale ah oo xubnaha golaha wasiirada wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno oo ayagana soo socdo dekreetadani waxay dhaqan gelaysaa markuu saxiixa madaxweynaha wuuna saxiixay maanta oo afartii bishii luulyo laba kun sideed iyo toban wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
warshadda bulkeetiga ee alnuur waay adiganiyo wadhiyu min walaadu wedda walse ow mahaynka dhiitana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfayleh kiimdhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumaati ayle lanki galantiska jarda bes eraaba may eta bilaadada dhatintaala bulkeeta burbursana lankun beeso oo ka qaadi beedaynimaada kuwele bes oo dheh bulkeeta beriime ee om haddii ada baawuraha ku gentoona an burburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi leh bidhaanti sishal dugo lanki beedshay ka dhisadoona buuq i gayla bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kun badan kabaytomaku dhamana kulli adeega constructionka kaamilka ee alnuur construction company waraayay ha saara samayba ku mid ahaa interlog noocyaashay shishal dugan bul-
kaas waliba ay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo faahfaahiyay isku shaandheynta laga suubi golo wasiirada maamulka jubbaland shir laka taageeraya isku shaandheynta golo wasiirada maamulka jubbaland oo ka dhig magaalada baydhabo ee caasimada kumeerigaarkan ee maamulka koonfur galbeed qaar ku mid a siyaasiyiin walgorod dhalinyaro iyo maraaqiyaha ku jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo waliba geega kulun iyo kuweeladana magaalada baydhabo walina ka taageerana isku shaandhaynta golo wasiirada maamulka jubbaland waliba si gaaren ka taageerana wasiir maxamed xasan maxamed oo ku mid ah golo wasiirada cusub ee maamulka jubbaland waana kujeeda deegaanadan koonfur galbeed qaar ku mid a mas-uuliyiintii shirkaka gobolka magaalada baydhabo iyo waliba ku hadalena arrimohoosi arrimo kale waanu
malaagada dadka booliiska siyaasiyiinta intaan ku qiib galana salaame mado kale maysalaayo dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe islaam dowladiisa goladii wasiirihiisa isu salaamee sida oo wasiirka cusub wasiire shaandhantata galeen maxamed xasan maxamed wasiirkii liing magaawi beelusu ku dhalati mayhan balyahanka dirahayta isalaanta islaamta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowladda golaha wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland yaa salaame wasiiraha isku shaandhanta talakanagi maxamed xasan maxamed tolkuusu ku dhalad yaa yaa ogaasan ahaa ogaasiinta saraakiisha madaxda intaa ku qiib gali may ka hambalyeeyaana dowladda jubbaland dowlad goboleeda jubbaland yaan hambalyeeyaan salaanta islaamta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirkaas da-ada yar yaan hambalyeeyana dowladdiisna hambalyeeyana eedayeedaan ka hambalyeeyana waa in hambalyeeyana madaxweynaha sida u saniinla garodii wasiirku usata ee shaandhanta niinka dari beella reer leysaameed hoobuna elna eedaanka farasanna way salaamay golada wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliyeed jubbaland dowlad goboleed jubbaland ka salaame wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ma inta ku salaamahayne inta muslum ee i walaalka inta iska koyti madaxweynaha jubbaland axmed midoobe iyo salaamahayn markan koreyta mayn inta ku hambalyeeyahayne dhankal eraw maxamed xasan maxamed oo wasiirka xanaanada xoolaha dalka dhakiya inta ku hambalyeeyahayne usi madaxweynadiis iyo golihiis baarlamaanka iyo wasiiradiis bi inta ku hambalyeeyana eed iyo eednu aan ka faraxsana laan dhalinyaro oo hoo aqoonno leh oo waana mudug waa qabna meelma aan kula dhina qabna eed iyo eed aan ka faraxsagna una meelo jubbaland la leeyi dad oo litta gobolba degaw yana xuquuq badan yana oo kama gon wasiirkoo yanana sii hordhaan hatan wasiirkoo laka bedeli lamadaas wasiirba walaaladaana lehayan walwiino zaa'id ah yala sin gobolima gabna madi wasiirkoo layda bedelay kolligili ini un wal lihilibaan haddi inkiyartakalena an qabna mucaaradna maka ihini shibaku erni xuquuq daano eedanka maqon madaxweyne horta may kucodsadaana xuquuq beesh reer leysaameed inuu is warsada email ee deganta usi kucodsadaana maxamed xasanowman mahmud may in sheegana usuuna wasiirkoo laynagata in erne xuquuqdadad yay ku maqon indooda holle falaw hala dugda xuquuqdiis horta usuuna indooda ku fadaana eed eednu aan kaxambaliyeeyana dhalinyaradan antiroogda kulli walaaladiisu qaraabadiisu gordan dhinilanku dhiimilihiini laakiin hordhaanba sedkanani yarayallena axmed midow una may ku codsadaana ini wasiirada wasiirka inkataya badanoo lalashaqeeyo badanyilan ku naqada xildhibaanada oo dalku usenoo kamoqon oo ama far ibliisku badanyin unu lena na usana sii oo binaan hadhikaya ku codsadaana dadka inta susurinoo fadhiyan ad argo hayta dadki reer jubbaland haayangu dhulkaas sedka kala haayangu malaaga ka jara xildhibaani ka jara saraakiila ka jarta dad oo isku fufidhiim ee meelun dad meeli leh fiiriyo xuquuqdis meeli kama qonta an badan wasiirka isin halka sidan eed an mudinyi duura ka dhiidan masin lihiini eed iyo eed usun insalaaman waanan kama hadnagaan wabilaahi tawfiiq
axmed islaam ma eedanka faraxsanaa waana taageeraanahan mayla raaya ee wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada hoolaa maxamed xasan maxamed lan istaahilu lan aqoonyahan ew lan eed walhambaradiyu lan shaqadis gududu korow eed aan kambalyeeyana madaxweynaha may kale ku codsadaana ee mayla raaya isheegada wali xaquuqahun meelino kamaqun inuusu mayla raaya isheegada ee si xishmad leh isoo fiiriyow deegaanka baahadda awoodda un meeli kalena dhaqaalaha un meeli jeyana ee waliba waliska si ay soo fiiriyow may ku codsadaaneen si oo warka un hata hana deerinin farhad geli xaquuqduna meelin kalahayn inuuna ku helna marka in sheegada may la rahay axmedow adiin may kalana hilka alla kii lagaada may la rahay in sheegada ki dadye walan qobdi alla ka weela ka shaqis la faansiye alla kii weela madaxweyne mar lamaad koowaad mar lamaad mar saddexaad mar afaraad eedaan mahadsanta may la rahay in sheegada ka faraxsagna kuriinka dhalinyarada ahoo in sheegada aqoonyahanka ahoo xilka kan istaahil ada sidii eedaan ka mahadsanta reer jubbaland dhammaanteenu salaaman
may intan iska koynay ini unu taageere in fidiino madi hore may salaamey madaxweynaha jubbaland maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed axmed axmed islaam waa iyo salaame iyo golihiis wasiirada iyo xildhibaanada ma intanaska kooye beelilay saameed oo taageero infidiyaasa wasiirkii geekow xanaanada xoolaha laga magacaawi maxamed xasan maxamed yaa taageero infidiyaana iyo nugoo waltarshay iyo aqoontis uno eedan gordaana deegaanku haskolojeedna runtii mayba erikorne lan waajibaad iyo guudi korow lan tolkona metele korow mayba ku rajeena inii haquuqdii tolko meylikallahay usahafu iyo lankii tolki walaay cabasho ee tabadaayanku biyi alla kaweela may kale faree inii usi dadaalka dadaal muujiye may kale madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland soomaaliyeed anna erey sillikiin sheegay akhyaartun ama dadkun inta fadhi reer dheesaameed in sheegaan unu jubbaland aha ku jeedna deegaan ballaaran akalena canshuurtajiyan walwilbee ku qeyb gala korna maadaama saas anna may lenaa walna gacan bidixiyey gacan bidixeystaasi may ku codsadaane ini una xaquuqdu una jubbaland kalada usina siiyo mayba mar lamaad iyo mar saddexaad salaamay madaxweynaha jubbaland haddii unu metelaano dadka inta fadhiyo taageeradan fidiyo wasiirka cusub oo xanaanada xoolaha maxamed xasan maxamed uneena mayba codsadaana ini una walaagi una tabadaana haddii unan beelileysaa medmeeli ku helno wasalaamu calaykum waraxmatullah
وعليكم ورحمة الله وبركاته آه، waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan آه، sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoowe iyo golihiisa wasiirada sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ama waxaan iskugu himaanay meeshaan inaan u hambalyeyno golihii wasiirada ee cusbaasiiba maxamed maxamed xasan maxamed oo oo loo magacaabay maxaa la dhahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo oo loo magacaabay maxaa la dhahay ama uu ku jiray maxaa la dhahay golihiisa wasiirada cusbaa hadda loo magacaabay waxaan leenahay maxamedow xil culusaa lagu dhiibay ilaaha kula galab galo ee waxaan kugu hambalyeynaynaa xil- xilkaasi waxaan leenahay xil culusaa lagu dhiibay ilaaha kula galab galo ee kulley wixii hambalyana inta iskugu imaanay intaas ka badanna waxaa waaye wixii la sheegi lahaa waaba la sheegay waxaan sidoo kale hambalyo i bogaadin u diraya wasiirka in uu maxaa laa wax badan uu ka qaban doono ama uu- uu uu la shaqayn doono dowladda ee, goboleedka jubbaland Ee, waxaan leeyahay mudane wasiir hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
mawqifka kasaasa ee, way bantan iskooyn haddii aanu ana beelay saameed ee, intuuna hambalyayna ee, maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wakhaasatan wasiirka xanaanada xoolaha ee, maxamed xasan maxamed ee, way baan hambalyayay wasiirka marlamaad iyo markuu midridaad way baan lehay hambalyo madaxweynaha wayba ammaanay ee, wayba geesinimada iyo wayba wax ee, ficilkiisa muujiya oo ah intii lankaas qaraabada ee tolke oo beelmaha ku jeeda oo reer jubbaland ah intuus halkaas magaca onkasa iidan kama celceliye ee, in badan ah meel arhaa isku sugaani ahaan walku faylaba weliba waylanaa ee, mudane madaxweyne ee, xuquuqdii taana weli wala ku dhiman hadduu ana beelweynta lisaameed oo degaas koonfur galbeed iyo jubbalandba iyo guud ahaan koonfurta soomaaliyaba ee, saad ogdaa wayba kalena meela dhul bilaaran waybaan rajaan walanoo dhiman inta dhamaystirta adiina iyo maamulkan kii hambalyayaan markood marlama marsadexaad wasiirkan wayba lahaa hambalyo waybaa koo rajaana mudane wasiir intii dowladda iyo maamulkan ee meel araayo wadashaqeyn feelwaalata saas oo kale beelo adag ku jeedo oo magaasha meelo roogdoon intii aad meel araayo ada ee hariir dhow la samayta wali waajibaadii aad la koofadaay oo beelunkoo saarnayo meel aad guuta rajaan annagana lang meel araayo hilkil hoob la magacaabo meel araayo usa usale shaqayso dadka inay shaqeeyaan wayba koo rajaana intii dadkan araayo shaqayta iyo dowladdaba ee koo rajaan wayba lena wal casiibi waajibkan wayba aaminsan intaa ku baxa korto rajaan insha allahu taala guulakin rajaan wayba lena wadanaha jubbaland usii dowladdiisa guulaysta dhammaan soomaaliyoon ha guulaysta asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu islaam axmed madoowe ee mayle arahay unoo ku soconna beelilay saameed oo andhaladii aan nafatiiday markaan isku hadalo ku andhaladii jubbaland ee hadda degana xaafadda siinaay ee ma insal may salaamahayne een madaxweynaha jubbaland iyo ummadiis wasiiradiis iyo hildhibaanintiis iyo saraakiisha een weli mayl arahay ju- reer jubbaland aan salaamahayne ee tan kaleed ma in hambaleeyahayne maxamed xasan maxamed oo lag magacaabo wasiirka xanaanaha xoolada ee may kale may la raayin hambalyayna hambalyo hambalyo maykii kula dardaarmana maxamedow adoo ogoon badan iyo waqti badan hagelidii walbarashada oo arxiif badan iyo mina ta'kiid badan la kabiidi ini ada xibanku nagat dowladda jubbaland hambalyo michaelna lankala kastoo dadaala diire insha allahu adin ilahay kaila garagaal salamu alaikum warahmatu-
kulmis general trading company kambaniga guud ee kulmis horjarakaya landhike kooyi way kalan kale kulmis electronicsna keedkii carwiyaalku electronic iyo stationary kosmaatig iskulishay meelaha ka kulmiyo kulmis general trading company kulanang la heli magaashe mayweeli kun ikow kuwilbo electronic sheegadaw keedkii stationarigu kumbad shopping koonon kuma qanayna meelele neeskasheeniyo kulmis electronics carwo kal ilaab lahan ka adeegayo koyha arag kulmis electronics kori hoos ani lahan buuyey agabsha kabaytoon dhamanayn kabaal anka sheeg bulshada carwo kulmis general trading company agabka yaal wallaha koobo kora ma ee koo ila milisiin kor maray mayna kumid aha filintijeero joogi
وهاجاك بوسديال كقيمو يوجد درنت له برتموي برنامج ككلهم كورسن يولي كجود جرن ولي بسن لنا همين فيلا ميركاستي سرودن ولي بني سهل انتي سند دنسي توي سيد بلما على د ساتلايت كي لايف ستريم كنا الدنيا د ميركاستي سنكرو دن يستوسن كدغايتن مركل يو مركل همين فيل يهود سينكلنا جما فيل هاتنا ديني يو مغالده مقدشو taliska booliska soomaaliya iyo waliba suubiyahaye ciidan ku horseedow laaluushkiyo qaadadayan ciidanka booliska sarreeyo guuto bashiira cabdi maxamed americo iyo wali sheegay inti taliska uuse ku hoolayi suubiyowka ciidan dhar cad ah oo markaasina la- lahaa ku hulow c a d da haanasi oo ka shaqeeya doona antiyo ku horseedan inti shacabka laku qaada laaluush iyo inti musuq maasuqa laka suubi yeego waynanku dulqaadado kor anjarna hatabu waliba siin sheegane antiume eed an ku taxadira doonna waana si hooseen la shaqeeya doonna sidaas waliba eray taliyaga ciidanka booliska soomaaliyeed master bashiir cabdi maxamed americo marusari moogas ku hadlayna waliba hadalgey ku mid ahay
waxaynu abuuraynaa koox ka tirsan c i d da oo ka hortegaysa laaluushka anti corruption oo noqonaya wax loo dul qaadanayo aanay jirin waa zero tolerance haddaba waa idin sheegay marka aada uga taxadira kuwa idinka hooseeyana u sheegay innaga waxaa laydin rabaa ciidanka booliiska haddaynu sumcad iyo karaamo raadino jeebka muwaadinku waa inuu ammaan inaga helaa soo kuma raacsanid jeebka qofka muwaadinka ammaan hanaga helo
dhegaystayaalkaas waliba hayay taliyaga ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuto bashiira cabdi maxamed americo oo ku hadlayay c i d lasuubii doona ciidanka booliska haanasiyo ku horseeda doonaan laalushka iyo qaadadayan ciidanka booliska soomaaliyeed saaxiibayaal weli walinoo dhegaysadaa itana barnaamijka kulanka warsan walina isla deernay qeybogeenka dambeeye barnaamijka kulanka warsan maamulka degmada matabaan oo shal qaaday maleeshiyaad dagaalami maamulka degmada matabaan waliba shal qaaday maleeshiyaad beeleed oo ka dagaalami degmadaas maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo faahfaahin ku biya qorasho iyo markaasi ka shal qaadeen laba maleeshiyaad beeleed oo sacdoogii laha dhaafi ka dagaalamayay deegaano hoos kooyow degmada matabaan ee gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ee gobolka hiiraan mudane cabdulaahi haanshi oo la hadalay idaacadda warsan magaalada baydhabo waliba uuse sheegaya intiyo seeden goobog iyo ka dagaalameen isla maraxantaasna iyo ka guulaysadeen intii habadile rooje isla maraxantaasna iyo dhahgalan waliba uuse sheegay inti maamul ahaan iyo sidaas oo kale iyo shal qaadeen lamadii maleeshiyaad beeleed haana si oo sababaya anti suurtagal ah anti la dhexdhiga habad roojin rasme eh sidaasina waliba hadalkan dhikay gudoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ee gobolka hiiraan maruusaar moogasi ku hadlayna waliba hadalgey kumid tahay waxaan tilmaamaan qaadnay annaka waan jeedi badan oo ku bixinay waa kala bax galnay waa xabadii meeshaas way ku istaagtay qolo walbana meeshii rugti ay lahayd ha ku noqotaa nidi si maaragtay ay qolo walbaba meesheedii u tagto wixii wada hadal qaadana eh, haddii ilaahay idin wada hadal usoo fadhiisteen laakiinse xabad ka dambeyda ma ay dhacaysaa nidi oo saasaan maaragtay aan bax galnay ayagana ayaan ku annaguna kamaamil ahaan ugu guuleysan waxyaalahaas maaragta wax been abuura waaye eh, wax been abuura waaye ama kaa taagnayn wax hadda gacmo kala ama ka maamul ahaana ama meel kale ka yimid ma aysan soo gelin hadda dadka sheegayana waa dad maaragtay waxaasoo kale wax been abuura waaye reemiyi dad reemiyi reem baadiyaha meesha horey isku adeegsadeen yar yara laakiinse wax hadda eh, maaragtay eh, siyaasada ma soo dhexgelin mana hadda mana soo bixi doonto aadan maasanta xabadiina waa joojinay eh, haddana haddii ilaahay idmo kolley waa kala qaadnay laakiinse eh, kolley dadaalka waa ku jirnaa oo hadda ma aana dayn laakiinse waxaan isdhihi karnaa xabadiin kolley waa un soo joojinay oo waa ku guuleysanay ayadana inta noo dhiman waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inaanu ku guuleysan doono kaas weliba hay guddoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ee gobolka hiiraan cabdulaahi xaanshi oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waana ku hadlayay dagaal lama maliisha beeleed ka dhex mari tuulooyin hoos ku hew degmada matabaan ee gobolka hiiraan
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makaanikan haddon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayaraato magabu ilow waliga aalay hatta fadaas inaad cilid isku geleeda baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka maay shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray maay dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan maay maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiyeeba intii bubbirka xamaaladaasa iska lawada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahay balaan arko shidaalkeeda
waa hagaag dhegeystayaal meel kastiisii ruugdan waliba noo dhegeysada itana barnaamijka kulanka warsan siyetuhisiya dhibe lama aalada satellite-ka iyo live streamka magaagay socdaal idaacadda warsan u farsamadana bilaal hilaalu waliba hawada siinkulaha hamiin fayla waliba hasla deernay qodobkiinka damboeye barnaamijka kulanka warsan gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee dogan magaalada muqdisho injineer yarisow iyo waliba uuse la kulamay safiirka dalka turkiga anfidhi soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir waana eh duqa caasimada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriisow iyo waliba hiraabtun oo khamiisayti hafiis jey ka qaabilay safiirka dowladda turkiga anfidhi soomaaliya agaasimada guud ee waxda arrimo bulshada maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar iyo warbaahinta insharahi walyaabogii iyo kuwada hadleen labada mas-uul walin uuse sheegay intii qodobo muhiima iyo kuwada hadleen hataba agaasimada guud ee waxda arrimo bulshada maamulka gobolka banaadir master saalax xasan cumar oo arrintaasi ku hadalay waliba hadaljeed kumid tahay bismillaahi raxmaan raxiim ee kulanka maanta ee xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ama xarunta dowladda hoose ee xamar uu ku dhex maray ee safiirka dowladda turkiga iyo duqa magaalada muqdisho wuxuu ku saabsanaa arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen in ugu horreyn uu safiirka dalka turkiga ugu mahadceliyey maamulka gobolka banaadir gaar ahaan ee guddoomiyaha gobolka xafladdii quruxda badneed ee dhowaan xaruntan gobolka loogu sameeyey ee dowladda turkiga hay-adaheeda kala gedisan ee ay ka howlgala magaalada ta muqdisho ee sidoo kale ee waxa uu safiirka turkiga ugu mahadceliyey ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba taageeradii ay dhowaan ay u sameeyeen ee guushii uu madaxweyne ordogan ka gaaray doorashadii ka dhacday dalka turkiga waxyaabaha kale ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya ee labada dowladood iyo weliba iyadoo ay jirto dhowaan in ay dowladda turkiga aqbashay sidii loo soo celin lahaa heshiis horey u jiray oo ku saabsanaa in la mataaneeyo magaalada muqdisho iyo magaalada ankara ee dalka turkiga Eh, sidoo kale eh, safiirka turkiya iyo weliba dowladda turkiga waxay markaa ballanqaadeen in ay dardargelin doonaan sidii ay gacan weyn ugu geysan lahaayeen eh, arrimo ku saabsan arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka oo horeyba ay u jireen in dowladda turkiga gacan ka geysanayeen haddana ay sii dardargelin doonaan islamarkaana mashaariic kale ay ka bilaabi doonaan ee dalka soomaaliya
badidalo ii miramin qubatay jira bogbobshay ii gaanjardismileh wadoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooti dibadda aan isku diiwaan gelin qahooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adan tala ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee liyu star tuuba qashinha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa kufaafay safarqa harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qoboy kan ha qoboy kaasa qoboy kan ha qoboy ma taro jubnihi tafaariiqkii falaas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two habta ii hor qaboy ijee galgaalida i qarasha kiin ogolaa haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe
wahagaag saaxiibyaal meel kastiisii roogdaan iyo sikastoon indheega ay tan waliba dhugaysatana barnaamijkii kulanka warsan oo ugu siinku kooyay stuudiyaha warsan ee magaalada baydhabo welina noo dhugun sidaasana siyo tugisee dhibic lama aalada satellite-ka iyo live streamka meel kastiisii roogdaan waliba san lena hamiin fayle jimaa fayle barnaamijka oo ku waliba siin saaray waana siinla dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan kuingiisa ay saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh sheeb tani intii barnaamijkan barnaamij jeedamba unu reedanku kulamaana saaxib yaal wali siinku ku tabaanaysadiyo hamiin fayle idi barnaamijkaanan dhugunsinan waliba reedniinku hela korana barti internetku unkallena warsan radio com